Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhalinyarada ku dhaqan magaalada Baydhabo oo ay ka mid yihiin kuwa baahiyaha gaarka ah qaba ugu qabatay magaalada tababar kor loogu qaadayo aqoontooda xirfadeed. Dhalinyarada oo ka kala socotay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa tababarkani u socon doonaa muddo shan maalmood ah waxaana bixinaysa Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Wasiir Ku-xigeenka wasaaradda ayaa madasha ka hadlay isla markaana tilmaamay in tababarka ahmiyad gaar ah uu leeyahay lagana doonayo inay si weyn kaga faa'iidaystaan dhalinyarada loo qabtay.
garab ku sii usufadaw hoogtimadiyoon aruhurini maalinta geegmeyniska koyne markan inti training lagu faa'iidaysada sidin hore siin sheegni bare training assignment-gaas ay mayba ku dambooyi doonana trainino badan trainadaas way biyaasay soyva biyaas qabanqaabadii ayna waliba isku leeyahay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo un habitat oo iyana fanka biyaasi horta ciidanka ma hasanin qoladii oo nindhastii harantun oo dhallinyarada lanka faa'iiday lafado umar walba wax soo saarsho iyo xirfadii koronka qaadowka isdhexgalka bulshada iyo nabadda lagu shaqeeyo meelan yaa horta landhasi dhallinyarada dhanka reer koonfur galbeed landhasi marka waxaan rabaa nasiibkaas aad hesheen iyo casharadan aad qaadanaysaan inaad qalbigiina gelisaan si degan aad u dhegaysataan si degan aad u qaadataan kadibna aad bulshada kula laabataan idinka bulshadii ayaa ka timaadeen bulshada ayaa waxaa rabaa aqoontii aad meeshaan ka qaadeen inaad kula laabataan wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha waxay u taagan tahay awoodsiinta iyo weliba garab istaaga dhallinyarada dowladda koonfur galbeed soomaaliya meel kasta ay joogaan qaar ka mid ah dhalinyarada tababarka ka faa'iidaystay ayaa ka mahad celinaya tababarka heerkiisa sareeya ee wasaaraddu ay u qabatay mayba ku mid ahaa dhallinyarada seminaarka gaadayta xarunta dhallinyarada maalin sabtiga seminaarkan bilowday kaasoo lanku hadlayay self confidence skills life walalay marka maalinta geeka talaadada ayaa maalinta bareeninkeek insha allah malaraay goobtani qobadin waa goobta dhalinyarada magaalada baydhabo reer koonfur galbeed laakiin idaa nka mahasinin lanki positionkan dhalinyarada sameey kasoo kale positionka maybu ahaa meel oo dhalinyarada badan anisa kuhees walwalbana hataa laku laka sameey ahaatoy sportiska salaaga goob laka daayo waa goob lan baahanaay intii lan sameey dhalinyarada reer koonfur galbeed marka ciidanka mahadsanto wasaaradda dhallinyaradana magacay wayba tasniim aadan cimraan wayba ku socda dhanka seminaarka intii una ku qeyb galna seminaarkan eedi ciidanka faraxsana wayban ma hadlayay wasaaradda dhallinyaraha dhalinyarada ciyaaraha degmad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya way basni lahaa ciidan ciidan mahadsantiin sidii isirkay la rajeyaan insha allah wiisan samaysaan